waxaan aaminsanahay dawladdan inay aad uga shaqaysay wada shaqaynta tooska ah iyo iyo maxaan ku raahdaa wada shaqaynta suxufiyiinta waa dhab weeye dee dad waxaa jira suxufiyiin u eg laakiin aanan ahayn suxufi waxaa laga yaabaa inaysan aqoonteeda lahayn iyo khibraddeedii khaldaad badan oo aanan caadi ahayn ay iska galayaan ama waxaa laga yaabaa qaarba inay meelo kale ku xiran yihiin ay shabaab ka mid tahay oo ay shaqa ku jiraan oo ay ka shaqaynayaan sidii ay dhibaato iyo khalkhal u abuuri lahaayeen laakiin waxaan kuu sheegayaa inaan ku dadaalno wax walba oo awooddeenna ah soo dhawayntooda iyo wada shaqayntooda ee bahda saxaafadda taas daliil waxaa u ah inaan saxiixay baarlamaankuna uu ansixiyey sharciga ugu horreeyey oo saxaafadda oo siinaya xuquuq la taaban karo suxufiyiinta iyo idaacadaha